بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan maanta halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yiraahdo alqawaacid alarbac yani afar qaacido kitaab ka hadlaaya oo ku saabsan shirkiga iyo sidii maaragtay looga digtoonaan lahaa iyo inaan lagu dagmin waxa mushrikiintu ay ku hadlayaan oo aanay diinkaadii kaa maaragtay sasaban marka waa afar qaacido aada u qiimo badan oo kugu baraarujinaysa xaaladda maaragtay dadkii mushrikiinta ahaa ee rasuulku sala allahu alay wasalama uu dacwada ugu yeeri jiray siday ahaayeen iyo waxay ictiqaadsanaayeen iyo waxay ku hadlaayeen iyo qaacidada ugu dambeyso ah maarata mushrikiinta zamankan joogtaahi inayba maaragtay ka daran yihiin kuwii hore oo kuwii hore maarata shirkiga waxay samayn jireen markay barwaaqo ku jiraan marka dhibaata ay dhacdo oo ay ka baqaan mathalan badda oo kale inay ku maashoodaan ama ku qaraqmaan biyihii waa ay maaragtay ikhlaas bay samayn jireen oo allah keliyahay baryi jireen kuwan laakiin maya markaasayba sii daran yihiin oo maaragtay ay ay ay macnaha ay ay u wacdaan duulalkii ay macnaha u wacanaayeen oo istiqaato ku sameeyaan marka marka barwaaqo lagu jirayo marka shiddo ku jira lagu jiraba shirkigooda waa iska daa'im marka waa afar qaacido aada u qiimo badan haddii a la yiraahdo waan dul istaagi doonaa waxaana qoray sheekh maxamed cabdilwahaab oo aljaziira alcarabiya alla uu ku anfacay zamankan dambe wuxuu dhintay kun laba boqol iyo lixdii buu dhintay laakiin ilaahay muslimka waa ku anfacay dacwadii uu maaragtay halka uu ka sameeyey iyo dadkii baraarujintii uu baraarujiyey iyo kutubtii faraha badnayd uu qoray oo uu tawxiidka uu ku caddaynayay meel kastana waa gaartay kutubtiisii allah u naxariisto waxaa ka mid a marka risaaladan yar ee alqawaacid alarbaca la yiraahdo oo aadka u qiimaha badan wuxuu leeyahay wuxuu ku bilaabay kitaabka bismi illaahi araxmaan iraxiim magaca alle ayaan ku bilaabayaa oo anoo kaalmaysanaya magacaas allihii alraxmaani ee naxariista badan lahaa alraxiimi ee maaragtay naxariista gaara lahaa ee gaarsiiya dadka naxariistiisa marka shiikhu wuxuu ku bilaabay kitaabka duco iyo maaragtay tusaaleyn wuxuu leeyahy as'al allaha alkariima raba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi dunya waalaakhira waxaan allah weydiisanayaa allihii deeqsiga ahaa ee carshiga weyn iska lahaa rabbiga u ahaa inuu adiga ku tawaliyo oo maaragtay arrimahaada uu kaafiyo oo uu kuu gargaaro adduunyai aakhiraba waan yajcalaka mubaarakan inuu kaa dhigo mid barakaysan oo khayrkiisu uu badan yahay aynamaa kunta meel kastoo aada joogtaba wa an yajcalaka inuu kaa dhigo miman idaa uctiya shakara qof marka wax la siiyo oo ilaahay nicmo uu u galo ku shukriya nicmadaas wa idaa btuliya haddii la imtixaanana oo musiibo ay ku dhacdana kowni ah sabara u dulqaato oo sabra waidaa adnaba haddii uu dembi galana istakfara dembi dhaaf alla weydiista faina haaulaai halaaa buu leeyahay sheekhu wuxuu leeyay saddexdaas shay oo ah haddii alla u nicmeeyana inuu shukri la yimaado haddii imtixaan qabsadana uu sabro hadduu dembaabana uu dembi dhaaf alla weydiisto saddexdaasi cunwaanu sacaada waa calaamaddii lagu garanayay in qofkaas uu yahay qof liibaanay rasuulka sal l slam marka rasaa'ilka uu boqoradii u qoro wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaah ismkuu ku bilaabi jiray marka kutubtii la qoraayana taasoo kale shabahdaa culimmadu bisimkay ku bilaabaan shiikhu marka saddexdaas duco iyuu ugu duceeyey in qofka alla uu macnaha uu tawaliyo oo qofka weligiis uu noqdo alle uu noqdo weli marka wuxuu kamid yahay alwaliyu magacyadii alle wanaagsanaa buu kamid yahay waa midka khalqigiisa ku tasarufa oo isagu maamula yani khalqiga guud ahaan alla waa maamulaa gaar ahaana muminiintii wax ayaga anfacaya adduunya aakhiraba uu macnaha soo gaarsiiyaa saasuu weli uu yahay oo u ku maamulaa ducada labaadna maxay tahay uu shiiku ku duceeyey in alla uu ka dhigo mid barakaysan oo asagu asagu sabab u noqda in khayrkiisu uu bato khayrkiisuna u mid daa'ima uu noqdo mar walba tan saddexaadna waa maxay haddii wax la siiyo inuu shukriyo haddii la imtixaano inuu sabro haddii uu dambaabo inuu dambi dhaaf weydiisto cunwaanu sacaada wuu ka dhiga marka cunwaan marka waxaa la yidhaahdaa wixii wax ku tusiyaa la yidhahdaa sida masalan cunwaanka kitaabka oo kale kitaab kitaabku kitaabka la qoro oo kale magacuu leeyahy soo maa magacaas waa cunwaan gurigu cunwaan buu leeyahy meesha aad deganta marka sacaadadu waa maxay waa liibaanta waxay soomaalidu ay u yaqaanaan macnaha waa yani xaalkii qofka munaasabka u ahaa marka qofkii sidaas sameeya oo marka nicmo u timaadana shukriya marka musiibo ku dhacdana ku sabra marka uu xumis sameeyana dambi dhaaf alla weydiistaa qofkii saas sameeya oo saddexdaas saas u qaabila wuxuu gaaraa liibaanta adduunya midda aakhiraba ile qofku saddexdaas kama babaxsanaba mogta inuu nicmo ku dhex jiro iyo inuu musiibo ay haysato ama uu masalan dembi uu sameynayo marka nicmadii waxaa kamid ah macnaha inuu xasanaad iyo maaragtay wanaag iyo taaco iyo ku mashquulsan yahay nicmadu waa ballaaranta marka qofku hadduu maaragtay waxii wixii sharci ahaan laga rabay uu mar walbaba uu la yimaado sacaadadii iyo liibaantii taas ugu gaaraa hadda haddii la yidhaha kitaabka waxaan u kaalmaysanaynaa anagu sharax maaragtay yaro uu saaray sheekh saalex alcuseymi oo maaragtay mashaayikhdeenni kamid ah kadib sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu yidhi iclam ogow buu leeyahay arshadaka allahu litaacatih allah kugu hanuuniya taacadiisii ana alxaniifiyata diinkii toosnaa millata ibraahiima diintii nabi ibraahiimna ahayd waxay tahay xaniifiyada la sheegaya oo diinkii nabi ibraahim ah an tacbud allaha waxdahu allah keliya inaad caabudo mukhlisan lahu diina adoo diinkii u saafi yeelaayo alle wabidalika amara allahu jamiica annaas taasaana alla dadka oo dhan uu faray wa khalaqahum lahaa taas ayuuna u abuuray inay allah keliya caabudaan kama qaala tacaala sida alla uu yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuni insiga jinniga iyo insigaba ma aanan abuurin ilaa inay aniga ay caabudaan mogiyo cibaadada ii keli yeelaan marka waxa alla uu jecel yahay ee uu raaliga ka yahay waa inay caabudaan marka waxaa dhacaysa inaanan qaarkood caabudin oy ku gaaloobaanba kuwaasi ma aanay samayn sida alla uu jeclaa laakiin ayagana qadarka allah ku socdayo yani kama bixi karaan maaragtay mashiicada alleh iyo amarka alleh kowniga kama baxayaan laakiin waxay ka baxeen amarkii sharciga ahaa yacni sharci ahaan wixii lala jeclaa ee alla ula jeclaa oo uu raalliga ka ahaa yaanay samaynin laakiin maaha inay maarata boqortooyihiisi iyo mulkigiisi ka baxayaan maaha waana maarata ku cadaab mudanayaan khilaafka ay khila- khilaafeen shareecada ay khilaafeen laakiin macnaha wixii alla uu la jeclaayaa sidaas ah yani xikmadii loo abuuray waa saas wixii laga rabay wixii lala jeclaa waa saas laakiin hadday samayn waayaan soo maaha dee ciqaab bay mudanayaan marka macnaha waxaan saas u leenahay inaan la fahmin uma aanan abuurin inay caabudaan moogiya macnaha warba way caabudaan kulligood wada caabudi doonaa arrintu saas maaha ee waxaa loo abuuray in wax la faro wax laga reebo markaasna nooc khiyaar ah dadki alla uu siiyey oo maaragtay haddii dariiqa xumaa uu doortana lagu abaalmarin doono dariiqa wanaagsan hadduu doorta doonta doortana lagu abaalmarin doono marka maa khiyaarkaas laftiisa khiyaar oo sharciya ma aha ma banaano qofku inuu hadde yani diinka qaadan waayo ama uu alla caabudi waayo ee waxaa laga wadaa waa waa waa khiyaar macnaha kowni ah waayo xaniifiyadiibu marka uu uu uu macnaha shiikhu sheegay oo diinkii nebi ibraahim inay tahay xaniifiyada marka waxaa lagu fasirayaa laba macno macno guud oo islaamkii laga wado iyo macno gaara oo laga wado in allah lagu qaabilo towxiid oo keligiis la caabudo waxaana maaragtay ka laasimaya in qofku uu ka leexdo wix alla wixii alla ka soo haray oo uu shirkigii ka beri noqdo marka marka uu yiri wadaadku an tacbud allah waxdahu mukhlisan lahu diin in allah keliya aada caabudo adoo diinka u saafi yeelaya xaniifiyada marka maqsuudka laga leeyahay wartaas waana diintii ambiyada dhammaantood nebi ibraahim kuma gaar ahaa ee waxaa loogu maaratay idaafeeyey qur-aankaas saas loogu sheegay an ittabic millata ibraahima waxaa loogu nisbeeyena waa maxay nimanka mushrikiinta ah ee rasuulku sal lla ly slama uu diinta saxda ugu yeerayay way garanayeen ibraahim waana u nisbe sheegan jireen oo xag dhalash ahaanba ila ismaaciila kasoo jeedaan marka yani awow u yahay inay awow u yahay macnaha ay qarsanaayeen waxayna xataa sheeganayeen intaas keliya maahane diinta nebi ibraahim ku taagan ay dhihi jireen marka maadaama ay sidaa tahay waxaa u munaasaba inay nabilahi ibraahim ay raacaan oo ay noqdaan kuwa maaragtay cibaadada alla u saafi yeela oo cibaadada alla wax kale la wadaajinin marka saasaa marka nabilah ibraahim loogu loogu loogu tiiriyey oo diintii nabi ibraahim loo yiri arrinka labaadna waa maxay in alla uu nabilah ibraahim uu ka dhigay qudwo iyo mid lagu daydo oo ambiyada isaga ka dambeysay isaga ku daydaan macnaha ambiyadii nabilah ibraahim ka horeysay qudwo maaragtay lagama dhigin ambiyadii ka dambeysay loogama dhigin laakiin ibraahim ambiyadii ka dambeysay waxaa looga dhigay qudwo inay ku daydaan marka yani aayadda nas ahaanteeda waxaa lagu cadeeyay dadkii inay loo abuuray inay allah caabudaan wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun yani naska sariixa ee cad waa sidaas laasimka ka dhalanaya lafdigana oo waa maxay in dadkii la faray cibaadadii la faray maxaa yeelay cibaadada loo abuuray marka wadaadku marka uu leeyay wabidalika amara allahu jamiica annaasi taasaana alla dadka maarata dhammaantood uu faray uuna u abuuray wuxuu leeyahay sheekh saalex alcusaymi wuxuu leeyahay naaskaas macnaha jinniga insigu way soo gelayaan yani caalamka jinniga iyo caalamka insigaba naasku way soo gelayaan buu leeyahay marka dadka in loo abuuray inay allah keliya caabudaan oo cibaadadiina la faray waa wax la isku waafaqsan yahay oo qof muslimu uusan inkirsanayn muslimiinta dhammaantood way isla ogol yihiin in xikmada loo abuuray jinniga insiga ay tahay inay allah caabudaan cibaadadana la faray shiikhu marka wuxuu leeyahay faidaa carafta ana allaha khalaqaka licibaadatihi haddii aada garato in alla uu ku abuuray isaga cibaadadiisa faclam ogow ana alcibaadata laa tusamaa cibaadatan ila maca atawxiid cibaadada inaysan cibaado noqonaynin oo aan cibaado lagu magacaabi karin ilaa in towxiid la jiro moogi oo allah loo saafi yeelayo كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة sida salaaduba aanay salaad u noqonayn oo aan loogu magacaabi karin salaad ilaa inuu qofku tahaaro qabo moogiye waa shardigii ugu horeeyey shuruud badan bay leedahay salaaduye tahaarada marka shuruudda waaweyn ka mid ah hadduusa qofku taahir ahayn salaada ka ansaxaysa ilaa de qof macnaha mudari ah moogiye faaqid faaqid tuhurayn wax la yihahday ay sheegaan fuqahadu oo qofaa biyuu ku weysaystaba aan helin mararka qaarkood meel ku xabisan yahi oo caradina xataa kuma gabagabaysan karo muxuu sameynaa salaadii ma dayaca maya sida macnaha raajixa oo saxda ah waa maxay inuu dukanayo sababtoo ah shardigaas wuu awoodi kari waaye wixii la awoodi kari waayena alla waa uu kaa ridaay shardigii baa marka meesha ka baxaya waa iska dukanaysaa waktigaad ilaalinaysaa waktigaa markaas muhim ah shardigii marka adigu aad awoodin alla kuma saarin laakiin asalahaantu waa maxay qofkiiba awooda inuu tahaaro qaato haddaanu tahaaro qaadin salaadiis waxba kama jiraan marka taas dhinacaasu hadda ka wadaa isagu sheekhu marka salaadii salaad noqon mayso ilaa in tahaaro la qabo moogi faidaa dakhala shirku fi lcibaadati haddii shirku uu cibaadada soo galo fasadat waa ay fasaadaa cibaadadii kalxadati sida xadadka oo kale idaa dakhala hadduu soo galo fi tahaarati tahaaradii haddii xadad soo galo tahaaradii waxay noqonaysaa waxaan waxba ka jirin macnaha salaadii waxay noqonaysaa waxaan wax ka jirin ama haddii qofku maarata mutatahir uu ahaa laftiisu oo xadas uu ku yimaado tahaaradii waa baabaaday salaadiina sidoo kale waa baaba-aysaa marka xadas maxaa laga wadaa xadas waxay u yaqaanaan fuqahadu waa macnaha tilmaan qofka u diideysa maaragtay salaadii iyo wix lamid ahaa yaa xadas la yidhaahdaa marka marka biyo la isticmaalo ama haddii biyo la waayo maarata caro la isticmaalo xadaskii waa la rafciyaa la yidhaha markaas macnaha qofkii tahaaru qabaa la yidhaha markaas marka sheikhu wuxuu ku leeyahay faidaa carafta ana ashirka idaa khaalata alcibaadata afsadaha haddii aada garato in shirkigii hadduu cibaadada soo dhex galo inuu baabi'inaayo uu fasaadinaayo wa axbata alcamal camalkiina uu burinaayo wa saara saaxibuhu qofkii shirkiga ku dhacayna uu noqonaayo min alkhaalidiina fi nnaari naarta ku waara waa shirkigi weynaa qofka ku dhaca eh wax cudurdaar aan lahayn carafta waxaad garanaysaa ana ahama maa calayka macrifatu dalika waxa ugu muhiimsan ee ku saaran inay tahay inaa waxaa garatid adigu marka macnaha shirkigi waa inaad garato lacala allah alla wuxuu mudan yahay an yukhalisaka min hadihi shabaka shabaagtaas iyo xargahaas xirxiran in alla uu kaa badbaadiyo yaad marka u dhowdahay oo aada mudan tahay markii aada garatid shirkiga waad iska ilaalin kartaa marka shabakadu maxay tahay wahiya shirku buu ku leeyay marka bilaahi in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo shirkigaasoo الذي قال الله تعالى فيه ألا أمارة كير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألا ما ضعفه إن عباديس وحكى له ذاجيه ويغفر ألا وأدافع ما دون ذلك وحي شركك كير وكهوسية لمن يشاء وقفه دون أدافع لكن شركك سجل ما ضعف إلا وإلا ولا عذاب وذلك تحسبك وحكو عيسى oo aada maaragtay shirkiga uga badbaadi kartaa bimacrifati arbaci qawaacid inaad garatid afar qaacido dakaraha allahu tacala fi kitaabihi alla uu qur-aankiisa ku sheegay marka waxay taasi dulmar bay ahayd haddii maaragtay xoogaa sharax yar la galo ee meesha uu yiri cibaadadii lagu magacaabo cibaado ilaa in tawxiid uu la jiro moogiye qofkii marka sheegta inuu allah caabudaayo oo aan yani tawxiidkiina ku dadaalin oo keligiis aan caabudin cibaadadiisu marka qiimo ma laha waxa uu sheeganayana waa iska been marka cibaadada culamadu waxay ku fasiraan in hadalka alle maaragtay la fartoomo iyadoo jacayl iyo maaragtay isdullayn ay la socoto iyo khuduuc macnaha caamkaasi cibaadadu waa kaas macnaha khaaska waa maxay waa tawxiid waa in alle loo saafiyo cibaadadaas tawxiidku marka laftiisu wuxuu leeyahay laba macno ayuu leeyahay sida sheekh saalex xuseen uu leeyahay macno caam ah oo ah in alle xaqiisii lagu gaar yeelo xaqa allana waa laba nooc waa mid ku saabsan aqoon iyo sugid iyo mid ku saabsan doonis iyo dalab labadaas xaq marka waxaa ka dhalanaya in macnaha waxa waajibka ay tahay tawxiidka alle maaragtay waajibka ah saddex nooc oo ah in rabbinimada alle lagu keli yeelo oo isagu inuu khaaliqiyo wax abuuraayey uu wax maamulaayey uu wax arsuqaayey tasarufka lahaa inaad ku keli yeesho oo nacfiga iyo durigaba lahaa oo inaad taa ku keli yeesho cibaadadina waa inaad ku keli yeesho oo aad qirto inuu keligiis cibaadada kaa mudan yahay haddana aadan duulal kala caabudin iyo midka saddexaad oo ah in magacyadii alle iyo tilmaamihiisii isaga lagu gaar yeelo ile dadku magacyada alle iyo tilmaamaha alloo kale ma yeelan karaan xataa haddii mararka qaarkood magacyada ay wadaagaan maaha xaqiiqadii macnaha ma wadaagaan marka waa in lagu gaar yeelo wax alle uu mudan yahay oo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ah marka yani xaqa xaqa noocaas oo kale ah yaa meesha ku jira in alle xaqiisa lagu gaar yeelo xaqina waxaan maaragtay niri tawxiidka o dhan baa soo gelaya waxna waxaa lagaaga baahan yahay inaad aqoon u yeelato oo aadna sugto masalan tilmaamaha alle magacyada alle waa sugaysaa macnaha xataa rububiyada lafteeda waa sugaysaa in alle u sugan tahay marka macrifa iyo itbaat baa la yihahdaa waxaad garatay oo adana aada sugayso waayo oo allah ku saabsan midda kalena waxay tahay waa doonis iyo dalab waa tawxiidkii yani ilaahiyada oo cibaadada alla waa oo allah keliyaad caabudeysaa oo doonistaadu allah keliyay maaragtay ku koobantah ee duulal kale cibaadada ulama jeesanaysid marka waa cibaadadii lagaa dalbay adiga ee lagugu waajibiyey allah keliya yaad maaragtay yani u qadimaysaa duulal kale caabudi maysid cibaadadina waa la imaanaysaa kaas tawxiid ilahiyaa la yidhaha marka macnihii guud marka kaasuu ahaa oo ah in alla xaqiis lagu gaar yeelo xaqina tawxiidka o dhan baa soo gelaya macnaha kalena waa macno gaar ah oo tawxiidku uu leeyahay oo in alla lagu gaar yeelo cibaadadii ah marka cibaadadii iyo tawxiidku waa laba asaloo waaweyn oo maarata marna isu yimaada marna kala tegaya hadba dhinaca laga fiiriyo xaaladda koowaad waa maxay way iswaafaqayaan haddii la fiiriyo doonista la doonaayo dhowaanshada macnaha qalbigiibaa camalkii u qasdaaya isagoo allah u taqarubaya marka yani waxay noqonayaan cibaadadii iyo tawxiidkii mid bay wada noqonayaan marka cibaadad kastoo alle loogu dhowaado waa tawxiid alle maarata loo tawxiidsada marka cibaadadu waa wixii nala faro waay macnuhu cibaadaduna marata cibaado ma noqoto ilaa in tawxiid uu la socdo mogi marka way iswaafaqayaan marka xaaladda labaadna waa maxay waxay kala tegayaan marka la fiiriyo acmaasha yani aan samaynayno oo yani xabad xabad loo fiiriyo markaas macnaha cibaadadu waa ka guda weyn tahay yani tawxiidka wax allo wixii alle loogu dhowaado waa cibaado markaasaa tawxiidku uu soo gelayaa oo wixii alle loogu dhowaanayo alluuna ku gaaryahay marka tawxiidku tawxiidka cibaadada marka xiriirkaasaa ka dhexeeya marka taqarub la rabana way soo dhex gelayaan marka acmaashii maaragtay si xabad xabada loo fiiriyana way maaragtay kala kala baxayaan marka mualifku wuxuu dadkii ku baraarujiyey waxa cibaadada fasaadiya waxa ugu weyn oo ah shirkigi shirkigu laba macnou leeyahay macno guud oo ah wax xaqi alle ka mid ah in duul kale la siiyo macnaha kale waa macno gaar ah waa maxay wax maarata cibaadada kamid a in allah keyrkiis loo leexiyo shirkiga marka raadkiisuna markuu cibaadada soo galo waa u kala duwan yahay oo shirkiga weynu yani iimaankii baa ku zuula qofka iimaankiisiya eber noqonayo hadduu shirki weyn uu la yimaado oo wax xaqi alle kamida uu macnaha duul kale uu siiyo shirkiga yar laakiin oo ah wax yani xaqi alle ka mid ah hadduu duulka la siiyo oo waxaas ay yihiin wax maaragtay kamaalka iimaanka iyo dhamaystirnaantiisa ay ku zuuleyso marka shirkiga akbarka ahi yani iimaankii o dhan kulligiis ku wada zuuli maayo shirkiga macnaha waxaan ka wadaa asqarka ah iimaanka kuma wada zuulaayo kamaalkiis baa ku zuulaya laakiin shirkiga akbarka waxaa ku zuula iimaankii asalkiis baa ku zuula marka sheiku wuxuu yiri haddii shirkigu uu cibaadada galo cibaadada way baaba'daa shirkiga akbarka ayuu ka wadaa marka sababta waxaa ku tusinaya in shirkiga akbarka ka wado waa ka kule cibaadadii way way fasaadaa wasaara saaxibuhu min alkhaalidiina fi naar qofkaasina wuxuu ka mid noqdaa dadka naartii ku waara marka shirkiga akbarkaana taas laga dhaxlaa ee asqarka ma aha asqarka haba laysku cadaabo sida maaragtay muxaqiqiin badan ay rajaxayaan oo ilaa o ilaa qofka waa lagu cadaabaya oo isagu soo geli maayo wayakfir maa duuna dalika liman yashaa alla waa uu dhaafaa wixii ka sokeeya kaas qofkuu doono shirkiga asqarkaa soo geli maayo waa la isku cadaaba laakiinse macnaha naarta lagu waari maayo marka maadaama wixii cibaadada aad sameynayso dhan ay kaa baabi'inayaan camalkaada ay kaa burburinayaan oo naarta aada gelayso waxaa munaasab ku ah ama waajib kuu ah inaad shirkigi barato kana cabsato marka inaad ka badbaado oo maaragtay shabaagtiisii aadan ku dhicin yaa rajo laga qabaa oo marka shabaagta uu shaytaanku dhiganayo waa maxay waa mid uu ku doonayo dadkii inuu ka wareejiyo tawxiidkii oo uu macnaha mushrikiin ka dhigo marka shirkigii marka aqoonso marka lagu leeyahay waxaa lagu farayaa sidoo kale wixii shirkiga kasoo horjeeday oo tawxiidkii ah marka shirkigii macnaha si fiican uma baranaysid ilaa inaad tawxiidkii baratid moogi tawxiidkaana la hormarayaaba waxyaabaha marka kugu kaalmeynaya inaad shirkigii garato oo aada ogaato si aada uga digtoonaato waa inaad aqoon u yeelato afar qaacido oo alla qur-aanka uu ku sheegay oo caddaynaysa mushrikiintii rasuulka sal ly slam laga soo dhex saaray xaaladdii ay ku sugnaayeen iyo waxa uu rasuulka sal slam ugu yeeri jiray shirkigi baa marka meeshaa ku caddaanaya diintii muslimiinta iyo diintii mushrikiinta baa kala baxaysa oo kala caddaanaysa marka maqsuudka weyn ee qawaaciddan laga leeyahay waa maxay in la kala saaro diintii muslimiinta iyo diintii mushrikiinta waxayna arrintaas u noqonaysaa laba arrin in qofku diintii nebi moxamed sal ly slam uu la yimid uu barto tan kalena inuu ogaado xaaladdii mushrikiinta ay ku sugnaayeen mushrikiintii nebiga sal ly slam laga soo dhex saaray marka wuxuu ku leeyahy qawaaciddaas kulligood qur-aanka hadalka inuu ku leeyahay axaadiista uu sheegana qur-aanka un bay raacsanta marka wuxuu qur-aanka macnaha xooga u saaray waa maxay qur-aanka dee layskuma khilaafsana laysku wada waafaqsan yahay firaqda oo dhan waa xujaysanayaan qur-aanka marka sheikana badanaa kutubtiisa waxaa aada loogu arkaa inuu qur-aanka aada usoo daliilsado dadku qur-aanka ma diidi karaane xadiistina maaragtay qaar maaragtay saxiixa iyo qaar daciif ay leeyihiin iyo wax noocaas markaas waxaa dhici karta in xoogaa muran la keeno laakiin asal ahaan sunnadu iyaduna waxay u noqonaysaa kitaabkii u noqonaysa sababta lafteedu waa waxyi axaadiista rasuulka sal slam waa wax loo waxyooda rasuulka sal slam laakiinse marka ay sugnaato yaa lagu camal falaa maaragtay lana ictiqaadiyaa madmuunkeeda ahlu cilmigaana maaragtay arrintaas caddeeyey oo sunnada wixii sugan iyo wixii kale oo kutubo maaragtay saxiixaa jira sida saxiixeynka oo kale bukhaari iyo muslim sunanka waxaa ku jira yani axaadiista maaragtay badankoodu wa waa sax waxaa si gaara maarata wax looga sheega masalan ibn maajo oo kale wax uu la keli noqdo laakiin isaga laftiisu maarata xadiis aada u qiimo badan baa ka buuxda oo saxiixa marka yani ibnu khuseyma saxiix qoray ibnu xibaan baa saxiix qoray xaakim baa maaragtay isku dayay inuu macnaha saxiixi aruuriyo marka ahlu cilmi badan baa maaragtay axaadiis saxiix ahayd isku dayay inay aruuriyaan marka waa la kala yaqaanaa dadkii ahalka u ahaa cilmigaas haddii loo noqdo axaadiis saxiixa waa la garanaya laakiin sheikhu wuxuu aada ugu dadaalay calaa kulli xaal inuu qur-aanka aada u baryo maadaama aan isaga muran laga keenin qaacido marka luq ahaan waxaa la yidhaha waa asaas wixii wax ay macnaha ku tiirsan yihiin waay marka hadda qawaaciddan uu shiikhu sheegay mid kasta asaas oo asaasyaalka diinta ka mida waa iyo asal usuushiisa ka mid ah marka qawaaciddan calaa kulli xaal tawxiidkii iyo marka shirkigii bay maarata ka hadlaysaa wuxuu leeyahy marka shiikha mualifka ee kitaabka qoray alqaacidatu lulaa qaacidadii koowaad an taclama inaad ogaato ana alkufaar aladiina qaatalahum rasuulu llahi sala اllah alay slam muqiruuna biana allaha tacaala huwa alkhaaliqu almudabiru wa ana dalika lam yudkhilhum fi lislaam inaad ogaato nimankii gaalada ahaa ee rasuulku sala allahu alay wasalam la dagaalamay markuu madiina u hijrooday kadib inay yihiin yani muqiruuna inay qirsan yihiin oy ogol yihiin in allah uu yahay midka wax abuura ee wax maamula qirsanaantaasuna marka lam yudkhilum fi islam wa ana dalika lam yudkhilum fi islam qiridaas ay qireen arrinkaas inuu alla wax abuuray waxna maamulo islaamkii sooma aanay gelin marka nasiib dar waxaa dhici karta dadka qaarkood hadda laa ilaha illa allah inay ka fahmaanba keliya maana mid wax abuuray ma jiro allah moogi maya yani abuuritaanka alla uu khalqiga abuuray gaal iyo muslimba waa isla qirsan yihiin ilaa kuwa maaratay yaroo shirdimaah mulxidiina moogiin oo maaragtay zamankan qaarkood ay joogaan zamanada horen ay joogjoogi jiraan lakin wax aan macnaha la tirsan ah oo aan macno lahayn maahana khalqiga ilaahay kuwooda mushrikiinta iyo kuwooda kitaabka sheeganaya iyo kulli waxa waaye maarata fitradooda a u sheegeysaba way rumaysan yihiin alla jiritaankiisa iyo inuu wax abuuray iyo inuu wax maamulo marka laa ilaaha ila allah inaad u fahamto maaha laa khaaliqa ila allah mid wax abuura ma jiro allah moogi inaad u fahamto maaha sax maa taas laa macbuuda bixaqin inaad u garato waa ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi cibaada inuu alla la gaar yahay aada rumaysaa maarata waajibku u ah keligiisna aada caabuddo inta aada nooshahana aada go-aansato inaad allah keliya caabudo shirkigana iska ilaaliso ood wax kale la caabudin marka laa ilaaha ila allah macnaheedu waa saas ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi waxaan kaloo la caabudaayood u jeedo waa baatil cibaadadooda mana mudna cibaadada sababtoo ah iyagu wax ma abuurin waxna ma maamulaan waxna ma arsuqaan marka calaa kulli xaal wuxuu rabaa sheikhu inuu yidhaahdo nimanka mushrikiinta ahaa gaalada ahaa ee rasuulka sal ly slam laga soo dhex saaray ee uu la dagaalamay marka alla awood siiyo oo madiino u haajiray way qirsanaayeenoo waa ogolaayeen inuu alla yahay midka wax abuuray waxna maamula taasina marka kuma filaanin inay islaamkii soo galaan inay marka qirsanaayeen inuu alla wax abuuro waxna maamulo maxaa daliil u ah daliilku wuxuu yahay daliilu qowluhu tacaala wuu alla qowlkiisii waay qul man yarzuqukum min asamaai walardi weydii baa la leeyahay waacayo midka idinka arsuqa samada iyo cirkaba cirka iyo dhulkaba aman yamliku samca waayo midka maaragtay hanta maqalka iyo aragga aragyada waman yukhrij alxaya min almayiti wixii maaragtay noolaa kan ka soo saara wixii dhintay waacayo wayukhriju almayita min alxayi kii maaragtay dhintay ka soo saaray meydkii waacayo su-aalahaas weydii waman yudabiru lamra amarkan ayaa maaragtay maamula faseyaquuluuna allah marka jawaabtoodu waxay noqonaysaa allah allah intaasoo dhan sameeya marka waxay qirsan yihiin risqigii inuu alla la gooni yahay samcigii iyo basarkii alla uu maaragtay la gooni yahay xayiga in meydka laga soo saaro meydka in laga soo saaro xayigii allaa la gaara maamulka allaa la gaara waxaasay marka qirsan yihiin marka rabbinimadii inuu la keli yahay way qirsanaayeen markaasaa waxaa maaratay loo soo xujaysanayaa inay marka cibaadadiina alle ku keli yeelaan maadaama aad qirsan tihiin rabbinimadii de cibaadadiina alle ku keli yeelaa laleeyahay marka waxaa la weydiiyey yaa samada roobka ka soo dejiya oo dhulkana maaragtay ka dhiga mid sahlan in wax ka soo baxaan markay biyuhu galaan kadib yani waa awooddii alle markaasaa wax la cuno alla dhulkii uga soo saaraa dadka iyo beero iyo miro iyo faakiha iyo markaas waxay ku jawaabayaan allah yani ilaah kalaa sameeye waxaan dhihi maayaan marka samcigii basarka yaa ha ahanta haddii la weydiiyana oo macnaha nicmadan idiin gala adinka ile maqalku waa wax maarata aada u qiimo badan qofkii waaye unbaa maaratay garan kara aragguna waa sidoo kale xoogga noocaas oo kalea ee dadka ku dhex jira ay wax ku maqlaan waxna ku arkaan yaa siiyey ila alla hadduu doon waa ka qaadi karaay waxay leeyihiin allah sidoo kale marka yani wixii noolaa iyaa kasoo dhex saara meydka meydkana maaratay xayii kasoo saara oo awooddiisaas weyn ku sameeya saas allah bay leeyihiin yaa wax maamula midka wax ku tasarufa ee caalamkan maamula ee aan laga daba hadli karin oo wax uu sameeyan aan la weydiin karin ayagana wax la weydiinaayo waayo waxay leeyihiin allah marka way garanaya arrinkaas wayna ictiraafsan yihiin faqul marka waxaa ku tirahdaa afalaa tattaquuna ma waadan alle ka cabsanaynin inaad duulal kale la caabudaan jaahilnimadiina darteed oo marka cadaab aad ku mudataan marka alla kaliya caabudayaa meesha ku jirta fadalikum allahu rabukum alxaqu kaasaa marka kaas aad ictiraafteen inuu waxaasoo dhan sameeyo yaa rabbigiinii xaqa ahaa ah macbuudkiinii xaqa ahaa ee mudnaa inaad cibaadad ku keli yeeshaan waa asaga famaada bacda alxaq ila adalaal xaqa maxaa ka dambeeya oon baadi ahayn waxalle wixii la caabudo oo allah ka soo haray waa baatil ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiyo cibaadadiisana wax kale lama wadaagaan fa anaa tusrafuuna marka sidee laynkaga maaragtay duwaa oo laynkaga celiyaa cibaadada alleh oo aada u aadaysaan cibaadada duulal kale adinkoo og alleh inuu yahay rabbigii wax walba abuuray wax walba maamulaayey marka aayadaha suuratu yunus yani hal aayad baan ku daray anigu oo macnaha tatimo u ah aayaddaas macnaha suuratu yunus ee dheer iyo sheikhu marka arrinka daliilsaday marka maqsuudka qaacidadan marka waa maxay laba shay in la caddeeyo midka koowaad waa maxay gaaladii rasuulku sal slam uu la dagaalamay inay qirsan yihiin towxiidka rububiyada waa in allah lagu keli yeelo daatadiisa iyo afcaashiisa wax uu sameynaayo yani daata ahaanna waa keli waa keligiis afcaashiisana keli buu ku yahay rububiya kaasaa la yihahdaa marka waxay qirsan yihiin in allah uu yahay ka wax abuuray waxna maamula marka abuuritaanka iyo maamulku waxay ka mid yihiin wax alla uu sameeyo yani kuwa ugu waaweyn bay ka mid yihiin waxaa kaloo la caddeynayaa oo qaacidadan lagu caddeynayaa in towxiidkaas qiridii ay qireen aanu islaamka soo gelinin dhiigoodina aanu badbaadinin maxaa yeelay rasuulku sala alla alay slama wuxuu u sugan nimankaas gaalnimo allaana gaalnimo ku sheegaba waana uu la dagaalamay rasuulku sala alla alay slama haddii marka allahna abuuray ay diinka soo gelinayso oo muslimiin ka dhigayso dee soo islaama lama dhehen laa ilaha illa lah dhaha lama dheheen maxaa lagula dagaalamayo laa ilaha illa lah dhaha lagula dagaalamayo mogta ayaguna waa diidanaayeen sababto waxay fahamsan yihiin in maaratay cibaadadii alle loo keli yeelayo markaas iska diidanaayeen laa ilaha illa inay dhahaan waxay u diidaayeen waxay caabudayeen o dhan baa meesha ka baxaaya iyo islaamtoodii wixii caabudayeen taasay ka dagaalamayeen marka iyaguna marka qaacidadaas marka uu shiikhu sheegan wuxuu usoo daliilsaday aayaddaas suurat yunus ku jirta oo aayaddu waxay ku tusinaysaa inay qirsanaayeen in maaragtay arsuqaada iyo hanashada iyo maamulka dhammaan alla u leeyahay taas way qirsan yihin hadii la weydiiyo faseyaquulun allah taala uu yiri yani taas yani keliyeyntaas alla lagu keliy yeelaayo ruubiyada waa ay qirsan yihiin markaas alla wuxuu ku inkiray iyadoo ay saas tahay oy rabbinimadii ay qirsan yihiin alla wuxuu ku inkiray inay allah waxaan ahayn ay caabudayaan markaas alla wuxuu yiri faqul afalaa tattaquuna ma waadan macna alla ka cabsanaynin oodan iska ilaalinaynin duulalkan kale aad caabudaysaan maad alla ka cabsataan ood allah kaliya caabudaan xujadii baa marka lagu ogaaya rabbinimada hadaad ogashihiin cibaadadina alla u keli yeela marba haddaad ku keli yeesheen alle rabbinimadii iyo inuu isagu wax abuuro waxna maamulo oo risqiga uu bixiyo ku keli yeela cibaadadii isagaa idinka mudane qaacidada labaad wuxuu leeyahy shiikhu alqaacidatu thaaniya annahum yaquuluuna nimankaa gaalada ah ee rasuulka sal lla ly slm laga soo dhex saaray waxay leeyihiin maa dacownaahum duulalka aan caabudayno noocii doonaan ha ahaadaane annagu ma aanan toogin oo wax ma aanan weydiisanin watawajahnaa ilayhim ma aanan maaratay xaggooda u jeesanin oo ma aanan qaabilin ila lialabi alqurbati washafaaca waxaan ka doonaynaa uun yacni inay allah noo dhoweeyaan iyo inay noo ergeeyaan bes alla nooga shafeecaan fadaliil qurbati dhaweyntaas alle noo dhaweynayaan aan doonayno waxaa daliil u ah warkaas ay sheegeen tusinaya arrinkaas inay saas sheeganayeen qowluhu tacala qowlkiisa uu yiri wاladiina اtakaduu min dunihi أwliyaa ma nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfaa kuwa alla sokadii samaystay awliyaa macnaa ilaahyaal la caabudo oo gargaar laga dalbo oo la jecel yahay sida alle loo jecel yahay oo kale loo jecel yahay kuwa marka macbuudaad kaa samaystay waxay leeyihiin maa nacbuduhum annagu u caabudi mayno ayaga ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa inay allah noo dhoweeyaan moogii wax kale u caabudi mayno wax kale kama rabno marka waxaa ka horeysay alaa lilaahi diin alkhaalis diinkii saafiga ahaa yuu alla aqbalaa yani camalka wuxuu alla ka aqbalaa wixi addoonku u saafi yeelay oo uu keligiis alla maarata u jeediyey uusan duulal kale la wadaajinin marka waa tawxiidkii saxda ah in la qiro wax lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye markaas alla wuxuu ka sheekeeyey markii saas la sheegay kadib nimankii asnaamta caabudaa mushrikiinta ah inay leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa annagu ayaga u caabudi mayno waxaan aan caabudayno inay allah noo dhoweeyaan moogi wax kale u caabudi mayno yani zulfa dhoweyn waayo qurbo waayo marka cibaadadooda waxaa ku xambaaraya inay asnaamtaas u qasdeen oo ay maaragtay malaa'igtii oo kale ku shabahayaan sawiro iyo wax noocaas oo kale ka samaysteen ila malaa'igtuna alla u dhoweeyay leeyihiin moogtahay sanamkia marka ayagu ay sawir ka samaynayaan oo markaasay dhagaxyo intay sawirtaan waxay leeyihiin maaragtay malaa'igtii booskoodii noo joogaan maadaama hadda malaa'igtii aanan hadda u jeedin oy naga fog yihiin booskii malaa'igtii marka sanamyadana noo joogaan marka maadaama yani dhagaxan macnaha laga dhigay mid masalaya malagii malagii baa marka alla loo noo dhaweynayay leeyihiin oo noo shafeecay inaan gargaar helno oo risqi helno iyo wixii musiibooyinka adduunyadaha inalaga difaaco marka adduunyada un bay hadda faa'iida ka rabeen ee hadda aakhire iyagu waa inkirsanayeen mogta aakhirayna anfacayaan ma aanay lahayn isu soo saaridda dhan bay diidanayaan nimanka mushrikiinta mogta laakiin adduunya ay ka faa'iidayaanoo gargaar iyo risqi iyo maaragtay musiibooyinka laga difaaco adduunyada iyo waxaasaan ka rabnaay leeyihin sidaa darteed nimanka mushrikiinta ah markay talbiyeysanayaan labayk allahuma labaykada waxbay ku dari jireen markii jaahiliyadii waktigeedii waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku huwa ma malaka ku ajiibnay oo allu ku ajiibnay cibaadadana wax cibaadadana wax kaloo maaragtay mudan in lala wadaajiya ma jiraan wax kale kula wadaajin mayno ilaa mid uun moogyaan xoogaa iska caabudaynaa ay leeyihiino laakiin isaga laftiisu maaha mid madax banaan maaha ee tamlikuhu adaa iskale wamaa malaka iyo wax uu isagu haystaba kulli adaa iskale marka mushrikiintu weligood saasay dhihi jireen rusushii allana waxay ugu yeeri jireen dadka inay allah keliya caabudaan oo cibaadad alle ku keli yeelaan waxaan ay mushrikiintu marka ay la yimaadeen ay leeyihiin duulalkan shafeeca aan ka rabnaa allay noo dhoweynayaan waa bidco foolxun oo iyagu jeebkooda kala yimaadeen wax alla idmay ma aha wuxuu alla raalli ka yahay ma aha bal waa uu necab yahay dadkan waa uu ka reebay sababtoo ah alla wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaguut ummad kasta waxaan kasoo dhex saarnay rasuul baan kasoo dhex saarnay maxaa lala soo saaray oo lala soo diray rasuulka an icbudu allaha allah keliya caabuda dadow wajtanibu taaguuta taaguutkana ka fogaada waxaa ilahay sukadiisa la weyneynaayo oo la raacayo oo la caabudaayo oo lagu xadgudbaayo oo xadkiis laga bixinayo wuxuusan mudnayn la siinayo taaquudkaasaa la yidhahdaa waa kutubo kale inoogu imaan doonta hadii la yihahdo alla wuxuu yihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha illa ana facbuduun ma aanan soo dirin adiga hortaa muxamadow sala allahu alay wasalam rasuul sooma aanan dirin ilaa haddaan soo dirnaba nuuxii ilayhi waxaan waxyoonayna anahu laa ilaha illaa ana facbuduun waxa lagu caabudaa ma jiro aniga moogi ee keligii caabuda alla marka qur-aankiisa wuxuu ku sheegay in malaa'igtaas iyagu ay leeyihiin waa caabudaynaa oo alla inoo dhoweynayaan in iyaga laftoodu malaa'igtaas ay yihiin addoommo alle alla u khuduucsan u dulleysan aanayna ergey karin alle agtiisa in alla uu idmo moogiye qofkii uu raalli ka noqdaana loo idmaa maaha marka malaa'igtu sida maaragtay nimankan umarada ahi boqorada markay la joogaan warkooda marka la aqbalaayo oo meligu boqorka sare aqbalayo nimanka umarada isaga ka hoosey ille wuu baahan yahay mogta marka idan ahaan bay macnaha shafeecaan kuwaasu boqorada marka ama arrinkaa ha jeclaadaan ama ha diidaane waa shafaacadooda waa la aqbalaa laakiin maya alla saas ma aha wixi uu ka raali noqdo uun unbuu maaragtay loo shafeeci karaa shafeecadina alla waa inuu ogolaadaa marka alla wax lagu qasbi karo ma jiraan wuxuuna alla raalli ka yahay aslan tawxiidku raalli ka yahay qofaan muwaxid ahayn oo aan maaragtay isaga cibaadad u keli yeelin shafeeco maba helaba sida noo imaan doonta marka daliilka qurbadu marka waa kaasaaxa inay dhihi jireen annaga qurba un baan ka doonaynaa nimankaas inay allah noo dhoweeyaan baan ka doonaynaa ay dhihi jireen waa taasaaha wa daliilu shafaacati daliilka shafaacada sheegayana waa qowluhu tacaala alla qowlkiisi uu yiri wayacbuduuna min duuni illaahi alla sokadiisay waxay caabudayaan maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan anfacaynin waxaan macnaha dhibaynin anfacayna wayaquuluuna waxayna leeyihiin haaulaa'i shufacaauna cinda allah kuwaasi waa kuwa maaragtay alla agtiisa noo shafeeca washafaacatu shafaacataani buu marka lagu leeyahay sheikhu shafaacadu waa laba shafaaco shafaacatun manfiyatun shafaaca aan la ogolayn oo la diido shareecadu ay diidanta oo alla diidan yahay wa shafaacatun muhbatatun iyo mid maaragta sugan fashafaacatu manfiyatu shafaacada la diidan yahay waa maa kaana tutlabu waa wixii laga doono la weydiisto min gayr illahi alla waxaan ahayn fii maa laa yaqdiru caleyhi ila allah wax allah moogi wax kaloo awooda aanay jirin shafacada noocaas oo kale a lama ogola wadaliilu qowluhu tacaala waxaana daliilku uu yahay alla qowlkiis uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowm laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun walkaafiruuna hum daalimuuna muminiinay wax bixiya wax ka bixiya wixii annagu aan siinay intaanu idiin imaanin maalin aanu jirin dhexdiisa maalinkaas beec ma jiro wax la kala iibsanayaah ma jiraan walaa khullatun wadaytinimona ma jirto suxbo iyo saaxiibtinimo ku anfacaysana ma jirto oo saaxiibka uu wax kuu taraayo walaa shafaacatun ergeyna ma jirto manaa ergeynta ayagu ay malaynayaan qofka aan jecelnaha amaan cibaadada siinay wuunuu ergeynaya ilaa o ilaa oo maaragtay naartuu naga badbaadanya wax noocaas oo kalea maya waxaas wax jira maaha waalkaafiruuna hum adaalimuuna gaaladuna waa kuwa dulmiga sameeyey oo maaragtay si khalada maarata u dhaqmayo wax walba booskoodii aan dhigin ee cibaadadii alla uu mudnaa dulal kala siiyey washafaacatu muhbatatu shafaacada suganna maxay tahay oo la ogol yahay hiya alatii tutlabu min allahi waa midda alla la weydiisto washaaficu kii ergeynayana uu yahay mukramun bishafaacati shafaacadaas iyo ergeyntaas mid lagu sharfaayo oo alla uu ku sharfaayo wlmashfuucu lahu midka loo shafeecaya laftiisuna uu yahay man radya allahu qowlahu wa camalahu waxa uu ku hadlo iyo waxa uu sameynayo qof alla uu raalli ka yahay bacda idni marka loo idno kadib macnaha in loo shafeeco kii shafeecayo wax shafeeco waa marka midka loo shafeecaya laftiisu waa inuu yahay qof alla uu raalli ka yahay kama qaala tacala sida alla uu yihi man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidni waayo midka shafeeco sameynaya ama alla ka ergeynaya ilaa biidnihi idanka alla moogiye inuu alla u idmo moogiye oo shafaacada loo idmo oo loo fasaxo moogiye shafaaca marka qasab lagu shafeeco ma jirto siday gaaladu malaynayaan sheekh saalax xuseyni wuxuu leeyahay qaacidadan labaad maqsuudkeedu wuxuu yahay caddayn la caddaynaayo in waxa ku xambaaraya nimanka mushrikiinta ah in allah keyrkiis ay baryaan oo ay wax ka dalbaan oo u jeestaan waa laba arrin waa qurbo la raadinayo iyo dhowaansho waan aayaddii suuratu zumar ee aan soo akrinay waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduun bay leeyihin caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna ila allah zulfa moogi dhaweyn inoo dhaweeyaan moogi alle tan kalena waa maxay shafaca ay raadinayaan daliilkuna waa maxay wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurun walaa yanfacum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah alla agtiisa inooga shafeecayaan bay leeyihin marka mushrikiintu maanay ictiqaadsanayn ma aanay ictiqaadsanayn in kuwa ay caabudayaan ay wax maamulaan oo ay la keliyihiin waxay doonaan laakiinse waxay qalbigooda ugu jeedinayeen waa un qurbadaas iyo shafaacadaas unbay ka rabaan wax kale kama rabin yani qurbada iyo shafaacadana maxaa farqiga udhexeeya la doonaayo yani qurbada way doonaya waxay ka doonayaan inay macnaha sharaf ku helaan iyo dhamaystirnaan shafaacadana waxay ku doonayaan in wixii nuqsaana iyo ceebo laga difaaco marna dhamaystirnaan baad raadinaysaa marna nuqsaanti baad maaratay doonaysaa in lagaa difaaco allana marka waa uu burburiyey waa uu maaragtay baatilnimo ku xukmiyey wixii ay dooneen oo ah qurbadii iyo shafaacada labadaba dhoweyntii iyo ergeyntii labadiba marka dhowaanta ay dalbayeen oo owliyada ay samaysteen iyagu alla wuxuu ku buriyey owliyada wax jira inaanay ahaynba sida alla uu yiri waladiina ittakhaduu min duuni awliyaa kuwa macnaha awliya samaystay alla sokadiis iyagoo le maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa waana aayaddii u macnaha musanifku uu sheegay kadibna aakhirkeeda alla wuxuu yidhi ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar alla ma hanuuniyo mid beenaala kasta oo maaragtay gaalnimo badan marka nimankaa been buu alla ku sheegay sheegashada ay sheegteen in alla uu owliye uu leeyahay oo macnaha sukadiis la caabudi karo marka macbuudaadkaas iyagoo iska samaysteen wax jira ma ahan alla wuxuu yidhi walam yakun lahu waliyu min adulli alla weli ma lahan mid u gargaara asaga oo aanu ka maarmin arrimaha uga maarmin yacni dulinimo haysata darteed alla saas ma aha ila dulinimadiiaan bajirinba mog marka weli laga samaysto dulinimo inuu kaa qaado midda ma jiro wax jira maaha marka waxaan jirin bay marka samaysanaya nimankaa marka weligaas la anfiyey oo la diidan yahay waa maxay waa wax mushrikiinta ictiqaadsanaan jireen oo ictiqaadsan yihiin in alla uu leeyahay wax u gargaara asaga oo maaragtay tasarufkana la wadaaga iyo maamulka oo macnaha isaga alla wax anfacaya u sameeya weliga marka laba macnuu leeyahay waliyullahi haddii la yidhaahdo laba macnuu leeyahay alwaliyu naasir macnaa mid macnaha gargaara waa midka la diidan yahay kan kalena waa maxay alwaliyu mansuur mid isaga loo gargaaro waana taas waa suganta awliye alla uu jecel yaho u gargaaro waa jiraan shafaacada markay ka rajeynayeen kuwan ay caabudayaanna alla wuxuu maaragtay ku baabi'iyey oo ku burburiyey yani afar dariiqo tan koowaad waa maxay in la anfiyo sideedaba in shafaaca ay ka dhacayso macbuudaadkoodaas ila waa wax baatile marka alla wuxuu leeyahay yani maalinka masalan qiyaamuhu uu dhacaayo nimankaas gaalada ahi shufaca malaha waxaan jirin bay moogta ayagu samaysteene marka alle wuxuu leeyahay waywma taquumu saacatu yublis lmujrimuuna maalinka ay qiyaamadu dhacayso nimanka mujrimiinta ahi waa quustaan ibn cabaas baa saas ku fasira mujaahidna wuxuu leeyahay waa ay fadeexoobaan walam yakun lahum min shurakaaihim shufacaa wixii ay cibaadada alle la wadaajin jireen adduunyada markay joogeenna shufaca kama helaan wax jira ma jiraan macbuudaadkaas ay caabudayeen u shafiici mayso bal waaba ku kufriyaanba maalinkay ugu baahi badnaayeen yay macnaha ku kufriyaan oo ay yidhahdaan maaragtay nimankaas shaqa isku malihin waxay samaynayeenna baatil bay ahaayeen mana aanan dhihin maaragtay annaga weliyanaga dhigta saasay dhihi doonaan marka waa laga anfiyey marka shafaacadii waa laga anfiyey marka maslaga labaadna waa maxay waa nafyu mulki aalihati min shafaaca in la nafyo sideedaba in waxaas ay caabudayeen ay shafaaco leeyihiin sideedaba wataxqiiqu anaha lilahi waxdahu iyo in la xaqiijiyo in cibaadada kaligi alla keligiis uu leeyahay alla wuxuu leeyahay am itakaduu min duuni illahi shufacaa iyadoo maaragtay lagu dhaleecaynaayo shufcada ay samaysteen oo asnaamtii ahayd oo daliil la-aan ay samaysteen waxay hananto iyadoo aanay jirin oan xataa caqliba lahayn oo waxna maqlin waxna arkin ya alla wuxuu leeyahay kuwaas macnaha ee sheegtay inay waxaas ay samaysteen ee caabudayan ay shufco u noqonayaan oo alla agtiisa ka ergeyn karaan yo alla wuxuu sheegay shafaacadu alla agtiisa inaanay wax anfacaynin ilaa qof alla raalli ka yahmoogi oo uu idmo shafacadu ma kullige kulligeed allay u noqonaysaa man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi waa naga soo sheegay marka waa laga diiday marka waxaa la yidhi yani ma iska shafiicayaan oo walow kaanuu laa yamlikuuna shayan walaa yacqiluun haddaanay waxba haanan xataa oo aanay caqliba lahayn miyay iska shafiicayan ilaa w ilaa miya waa si ay u rumaysan yihiin gaaladii qul marka waxaas ma jiraan waxaa la yidhi lilaahi shafaacatu jamiica shafaacada dhammaan allah iskaleh allay usoo noqotaa lahu mulku samaawaati waalardi yaa kusii xigta alla maaragtay samaawaadka iyo dhulkaba hanashadooda alla asaa iskale asaa ku tasarufa uma ilayhi turjacuuna aakhirana iyo yowma alqiyamana asaa ladin celinaya asaa idin kala xukumaayo oo qof walbaba camalkiisa ku abaalmarinayo marka ma iska samaysanaysaan yani haba ahaadaane kuwa maaragtay aan waxba hananin waxna garanayn marka shafaaco aan jirin baad samaysateen waa macnuhu maslaka saddexaad maaragtay lagu burburiyey shafaacadaas iyagu ay macbuudaadkooda iyo waxay caabudan ay ka rajaynayaan wuxuu yahay in macnaha shufco aybo shafiici karin ilaa alla inuu idan uu maaragtay u idmo moogiye oo raallin uu ka noqdo moogiye sida alla uu yidhi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu shafaacadu alla agtiisa ma anfacdo ilaa qof alla uu idmo moogiye aayad kalan alla wuxuu yihi wakam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatum shayan ila min bacdi an yaadana allahu liman yashaa o yarda malag badana oo samaawaadkii jooga oo shafaacada malaa'igtaas aanay waxba taraynin ilaa marka alla uu idmo moogiye qofkuu doono alla uu idmo oo yarda uu ka raali noqdo moogiye qofkas marka xataa isagama shafiici karaan maslaka afraadna waa maxay burin la burinaayo in gaalada ay ku intifaacayaan shafaacadii dadkii shafiicayay alla marka wuxuu yihi famaa tanfacum shafaacatu shaaficiina kuwii shafiicayay shafaacadooda macnaha ayaga waxba uma tarto marka shafaacada maaragtay dadka culamada ictiqaadka iyo waxaas ka sheekaysa ay ka hadlayaan waa shafaaca alla agtii la shafiicayo waa marka macnaheedu waa maxay midkii ergeynayey yaa alla wuxuu weydiinayaa in qofkan uu u ergeynayo alla u nacfi siiyo nacfigaas marka waxaa soo gelaya in qofkii khayr la siiyo dhibna laga celiyo shafaacadii marka labay u qaybsantaa waa mid la diidan yahay waa midda alla uu maaragtay anfiyey waa shafaaco ka khaali ah oo idankii alla iyo raalli ahaanshadiisa aan wadanin taas waa maaragtay waa la diidan yahay lama ogola wax saxa maaha iyada lafteeda laba nooca mid kii ergeynaayo laga anfinaayo iyo mid laga anfinaayo wixii ergada laga maleysanayo waa mushrikiintii macnaha ilaahyadii beenta ay samaysteen nooca labaadna waa maxay waa mid laga anfinaayo kii loo shafiicayo oo marka maxay noqonaysaa taas waxaa soo gelaya in macnaha qof kaafira loo shafeeco sideedaba wax la ogolyaha maaha ayaddan marka wuxuu sheegaa suurat baqara ku jirta ya ayuha ladina amanu anfiquu مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون taasuu soo daliilsaday marka shafacadii la diiday taasuu soo daliilsaday sababtoo shafaaca maba jirta ah ku jirta taasi marka waa shafaacadii la diidanaa waay shafaacadii marka la ogolaa waa midda alla uu u sugay qofka uu doono xaqiiqadeeduna waa maxay waa shafaaco la xiriirta idankii alle iyo raali ahaanshihiisa waa miduu alla idmaayo raalina uu ka yahay oo qofkii loo shafeecayay uu raalli ka yahay shafaacadan uu ogol yahay alle iyada lafteeda marka laba nooca waa shafaaco loo sugaayo midka ergeynaya waxaana ka mid ah rasuulkeena sal lla ly slam shafeecooyin kala duduwan buu shafeeci doonaa tan kalena waa maxay waa mid loo sugaayo dadkii loo shafeecaayay waa sidii marka dadkii dambiyada waaweyn sameynaayo ummaddan ka mid a sida xadiiskii imaam axmed iyo keyrkiisa ay weliyan uu sheegay rasuulku sal ly slm inuu maaragtay dib ugu dhigtay shafaacadiisa dadka dhinta oo muslimiinta kamid a iyagoo cibaadada alla u saafi yeelaya oo aan shirki sameyneyni shafaacatii liahli kabaa'ir min ummati wuxuu marka sheegay mualifku alla qowlkiisa man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih asoo usoo deliisanaya shafaacadii la ogolaa maxaa yeelay waxaa la sheegay shafaacadii macnaha inay jirto oo yashfacu cindahu baa la yiri marka yani waxni waa maxay laa axada yashfacu cind allah ilaa biidni qof alla agtiis ergeynaya ma jiro ilaa idanka alla moogi marka idanka alle markuu jiro ergeyntii waa jirtaa marka shafaacada la ogol yahay iyo midda la diidan yahay maxaa udhexeeya wadaad kitaabka qoray baa cadeeyey oo waa maxay wuxuu leeyahay ma kaana tutlabu min gayr illah fima laa yaqdiru caleyh ila allah waxa macnaha laga raadinaayo allah waxaan ahayn wax allah mooga wax kaloo awoodan aanay jirin waa tii la diidanaa midda la ogolyahana waa maxay hiyo alatii tutlabu min allah waa shafacada alla la weydiisto marka meeshan uu leeyahay kan shaafica oo ergeynayana waxaa lagu sharfay shafaacadii macnaha alla macnaha ee ku tafadulay waay oo oo sharfay moogi wax qasab alla loogu leeyahay maaha وبالله التوفيق